deegaanka daarunuur duleedka magaalada gaalkacyo ayaa waxaa si rasmi ah looga furay xarun diimid oo loogu talagalay in wax lagu baro caruurta magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku xiran xaruntan daarunuur ee ku taala duleedka magaalada gaalkacyo waxay noqon doontaa mid kor loogu qaado adeegyada diimiga waxbarashada iyo sidoo kale waxaygelinta bulshada iyadoona sakaasha culimada magaalada gaalkacyo iyo bulshada deegaanka daarunuur ee gobolka mudug furitaanka xaruntan iyo dhexdhiga masjidka iyo sidoo kale xarumaha kale diimid ayaa waxaa ka hadlay qaar kamid culimada magaalada gaalkacyo iyagoona ugu baaqay bulshada soomaaliyeed galaan bulshada gobolka munin ay ka qayb qaataan si wax loo baraha carruurta deegaanada galmudug ayna qayb ka qaataan dhismaha xaruntani iyo dugsiga lagu baraya carruurta qur-aanka kariimka iyo qaybaha kala duwan ee diinta
oo mar dhow la dhex dhigo la aasaasay xaruntaasoo saakana ay soo booqdeen guddoomiyaha dalladda midnimo uu noogu yimid xaruntaas insha allah aan jecelnahay inay noqoto meelaha lagu xifdiyo lagu barto qur-aanka kariimka lagu barto insha allah xaruntaasi insha allah dhulkeedu buu gaarahay haddii ilaa qadaro hadda waxaa ka bilaaban saa arkaysaan laba qol iyo barkad iyo masaajid baa ka bilaaban intaas hal gabar ah baa noo dhistay ayaduna waalidkeed mrtau qaftay insha allah waxaan rajaynaynaa intaas iyo ka badan insha allah inaan helno dhul weyn oo boqol boqol ugu yaraan ah inaan xarayno haddii la qadaro kabacda laga dhiso meeshii ciyaalka ku baran lahaayeen ardooyinku meeshay jifsan lahaayeen xarun insha alla rabo hadii la qadaro in lagu nooleeyo qur-aanka kariimka waa xarun caam ah gobolka waxaa u talagalnay galmudug oo dhan insha allah waan u talagalnay hadii la qadaro ardooyinkooda saa ogtihiin magaalooyinka ardooyinkii badanaaba qur-aankii waa lagu bari waayey moobeel banooni baabuur mashquula ku batay laakiin meeshaani banoonina ma leh mobeelna ma leh baabuur kale ma leh cunugu sidii la rabay ayuu qur-aanka u xifdinahay insha allah waxaan rajaynaynaa meeshii toddoba sano arday dad ku jiri jiray ugu badnaan laba sano haddii laa qadaro inuu kusoo baxaan rajaynaynaa waxaa gacanta ku haysa dalladda midnibo waa meel caam ah macallimiinta ahlusunna waljamaaca gobolka gaalkacyo weliba qaybta galmudug insha allah baa loo dhexdhigay haddii laa qadaro meeshaas waxaa la rabaa ardooyinka yararka ah iyo waayeel rag iyo dumar wixii ka faidaysan kara insha allah inay ka faa'idaystaan waxaan ku baaqaynaa shacabka muslimiinta ah ee qur-aanka jecel barnaamijkaas inay ka qayb qaataan insha allah deegaanka daarunuur oo kamid ah deegaanada ku yaala dowladda magaalada gaalkacyo wuxuu kamid ahaa deegaanada ku yaala xarumaha diimeed ee lagu tagay xarumaha caruurta deegaanada gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku teedsan iyadoona la rajinaya kasoo baxaan caruur wax u tar leh diinta iyo dalka intaba